axmed jaamac axmed village oo ah milkiilihii lahaa baarka the village ee uu toddobaadkan ka dhacay weerarradii ismidaaminta ahaa ayaa sheegay inuu dib u dayactirayo baarkiisa axmed village oo sheegay in weerarka ay kaga dhinteen shan shaqaalihiisa ka tirsanaa saddex kalena ay kaga dhaawacantay ayaa sheegay inaanay taasi ka niyad jabin doonin sii wadida howshiisa ganacsi ee magaalada muqdisho goor dhoweyd ayuu khadka taleefonka ee muqdisho iigu waramay
khasaaraha meesha ka dhacay ilaa ilaah ilaa ilaah raajicuun dad badan oo masaakiina ayaa ku dhintay dad badan oo maaragtay shaqaalaha ayaa kamid ahaa ilaa shan qof dhaawaca waa ilaa iyo saddex qof waa maqaadiir ilaahay iyo dadaan ilaahay ka cabsanayn oo maaragtay iisheeg waxayusabeed ma aqaano mida kale yani waxaan filanaynay ma ahayn intii dhimatay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu maaragtay ka geeyo intii dhaawacana inuu ilaahay ufududeeyo khasaarahana waa xoolo adduunye waa la helaa haddii la nool yahay dadkii waxaa sameeyey waxay raadinayeen inay dadka qalqaliyaan oo dadku ay kala cararaan aniguna sidaa u imid wadanka waxaa iga go-an inaan horay uga socdo wixii dhacay intii dhimatayna allah unaxariisto wixii dhaawacana waan dadaalaynaa wixii daawo aan ku daaweyn karno hadee haddana waxaan ku jiraa inaan meeshii wixii aan tuustuusiyo aan tuustuusno dawladda cusub oo noo dhalatay iyo rajada fiicanna inaysan naga kala gelin wixii soomaaliya ama meel kastaba ha joogeen ama qurba jooga ha aadeenna inaan ka wada shaqaysano amniga wadanka liader aan raadinaynay ilaahay kuwii hadda yimidna kuwa kheyr raba nooga dhigo annaguna haddaan shacabkii nahay iyo dadkii soo diyaarsooday timid wadanka especially kaasahaan aniga waxaa iga go-an wixii aan qaban karo inaan qabto oo dhanka bulshada iyo dhanka ganacsigaba dadkana aan sidaan ugu bilaabay aan weli rajoweynahay inaan kasii wada meesaydi waxaad markaa axmed jaamac ka warantaa adigu siyaasadda ma wax lugaad ku leedahay sidaadaba walaabay weligay siyaasad ma gelin haddana ma rajeynaya inaan galo xisbina weligay ma gelin nin ka ganacsata daljacayl maaragtay isheeg magac saadis oo wadankaygii inaan wax ka qabto intii meel kale cashuur aan ku dhiibi lahaa intii dad kale aan shaqaalaysiin lahaa wixii aan soo bartay aqoontayda ahaa markii horena muufaaley ahaa markii dambena the chef of chain oo nineteen eighty nine kii yuuskay ku noolaa baan ahay burburkii horena wadankana ma joogin haddana wax siyaasad oo aan jeclahay inaan ku lug yeesho maxay kula tahay marka axmed jaamac khasaaraha weyn ee khalqalka dhaliyey ee ka dhacay baarka ama maqaayada the village ee xamrweyne ku tiilay ee dhimashada badan ee toddoba iyo labaatanka gaaraysa iyo dhaawaca faraha badan leh in maqaayadaadii ay usoo gaareen waxay la tahay dadka waxaa sameeyey inaysan aysan raadinayn ee ayagu ay rabeen inay waxay eryi karaan eriyaan inay dadkiina faraarq iyo kurigaan qalqal ayna sisi ay rabaan leh inay yidhaahdaan waxbaan samaynay oo halkaasna banig iyo carar iyo dib hase ahaatee anigu weli positionkaygii aan taaganahay wixii aan shaqaaleyn karo meeshaa shan iyo labaatan qof aa ka shaqayn jirtay caruurta kasitan jirtay batilyoonka ka heli jirtay intii dhimatay weli caruuro badan ay ka tageen intii noolna hadda ama dhaawacaadna sidoo kale maaragtay caruurahooda biilka oga raadsadaan inaana moralka ka gadilin haddana dib aan u dhiso utuustuusiyo oo aan ka bilaabo meeshaydii ilaahayna wixii shar oo damba naga hayo wixii dadaalana aan dadaalna anaga aniga iyo tiimkaygiiba saasaan rajeynayna haddii marka axmed jaamacow ay kaa go-an tahay in aad mar kale dib u yabyabato maqaayadaadii oo dib haddana laisugu yimaado dib u camiranto ma jiraa qorshe ammaan oo aad ku talagalsan tahay oo aada isleedahay bal kaga hortag khasaare lamida kii dhacay wixii dhacay iyo waxa soo socda horta wax walba waa xukum ilaahay laakiin qof naftiisa soo halagay isagu oo ugu talagalay inuu wax qadigo il il ilaalin karta ma jirto laakiin dadaal waan dadaalayaa waxaana rajaynayaa maamulka iyo amniga iyo dawladduna inay gacan naga siin doonaan ayaguna aysan waxbaba la harayn waxa kale oo dhibkoodana ilaahay hanaga hanaga duwo xag rabbina waan ka baryaynaa anaguna dadaal intii awoodeyda ama tabarteyda ay tahay waan dadaalaynaa wax dambo aan la haraynana ma jirto dad shacaba masaakiina xamaalanaysa iyo ama hasiyoonka raagaysana waa waa iskugu jirnaa xisbi aan la dagaalsanahay ama xisbi aan difaacaynana ma jirto
kaasi waxa uu ahaa axmed jaamac axmed village oo ah milkiilaha lahaa baarkii ama maqaayadii village ee toddobaadkan uu ka dhacay weerarka ismiidaaminta ah oo u warramayay caashe ibraahim aadan caashe cuud isagoo ku sugan magaalada muqdisho